guddiga gacanta ku haya dhismaha masjidka abuu hureyre ee degmada buulo burte ayaa la wareegay deeq lacageed oo dhan shan kun oo doolar taasi oo loogu talagalay dhismaha masaajidka oo maraya heer gabagaba ah masjidkan ayaa muhiimad weyn u leh bulshada degmada iyo dadka soomaaliyeed waxaana dhismihiisa bilaabay walaalo soomaaliyeed guddiga gacanta ku haya dhismaha masjidka abuu hureyre ee degmada buulo burte ayaa u mahadceliyay walaalihii soo gaarsiiya deeqdan lacageed iyagoo walaalaha kale ugu baaqay inay ka qayb qaataan ilaahay subxaanah wa tacaala wuxuuna makiniyey inaan masaajidka abi hurayra ee ku yaalla degmada buuluburta gaar ahaan xaafadeen dhaceelka waanka ku yaallo shubkiisii ayaa ilaahay subxaanah wa tacaala maanta noo suurtogeliyey ilaahay subxaanah wa tacaala ayaa ku mahadsan dhammaan walaalaha muslimiinta waxaan ka codsanaynaa masaajidka awalba iyakaa bilaabay haddana inay dhammaystiraan dabaqii koowaad baa hadda la shubaya waa shubkii koowaad insha allahu tacaala dabaqii labaad ilaa iyo dhammaystirkiisana ay walaalaha muslimiinta baa laga doonaya inay dhammaystiraan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuuda ha u barakeeyo waxaan maanta si gaara u maarta ugu dacoynaynaa walaasheen caali shariif oo muxuu ahaaye maanta lacag shan kun ay naga soo gaartay walaalkeen xamza uu naga soo gaarsiiyey ilaahay subxaanahu wa tacaala ha barakeeyo walaasheen caali shariif waa asharaafteennii waa dad la yaqaano waa dad mar hore iyo mar dambe ka qayb qaatay masaajidka dhismihiisa waxaan rabnaa ugu dambayntii maalinta masaajidka la furayo ee muxuu ahaay la bilaabayo salaaddiisa la dukanayo inaan taariikhda gelin ayaan doonaynaa jasaakum allahu khayran dhammaantiin iswarsado reer asharaaf walaalaheen waxaan doonaynaa meel kastood joogtaan inaad isgaarsiisaan ilaahay ha idin barakeeyo wixiina allah idin barakeeyo adduunya aakhara allah idin barakeeyo awlaad allah idin barakeeyo ilaahay subxaanahu wa tacaala cimrigiinna meesha ugu dambaysa tawxiidka ha ka dhigo ilaahay subxaanahu wa tacaala tawxiidka ha ka dhigo ilaahay khaatimada ha idiin toosiyo iimaanka allah idinku dilo waxaa bilaabay dadka islaamka oo gacmo weyn ka qaatay haddana waxaa looga fadhiyaa inay dhammaystiraan dad waxaa jira si gaara u ballan qaaday xoolahooda inay bixiyaan lacag badan la soo gaarsiiyey gacanta ugu horrayda shan kun oo doolarna soo gaarsiiyey abshirta allah waafajiyaan leenahay waxoodana allah u barakeeyo dadkaas hadda ugu dambeeyo reer shariif oo la sheegay ilaahayow barakeey ilaahow waxooda u barakeey meel fiicanay wax gashteene ilaahayow rabbiyow farxad adduunyo mid aakhiraba allah isugu daro ilaahay idinkii walaalaha muxsiniinta oo dal iyo dibad jooga oo masaajidkan oo qabyo u yahay si kastaba ha ahaatee masjidka abuu hureyre ee degmada buulo burte oo maraya heer gabagaba ah ayaa la rajaynayaa in la xarig jaro dhowaan